bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsadayaal maalin faylaha ka dhowaada qodobada warkaana duhurnamoonku dorkoron idaacadda raadiyo baydhabi ee sinhayta dhugunsadayaal ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya oo ku hadalay kiiska igraanta haliil faarax hadal jeedinta musharaxiinta aqalka sare ee gobollada waqooyi oo si rasmiyan ka dareerta caasimadda soomaaliya muqdisho al-shabaab iyo kenya oo si iskhilaafo uun ku hadalan miinila ka tii askar saarnaayo baabuur maamul goboleedka jubbaland oo wara ku saari khasaarihii ku dhaladay qaraxii ku dhihi magaalada kismaayo soomaaliya iyo tanzaniya oo ka wada hadalay xoojinta xidhiirka lamaada dal antamaraha iyo hanaanka daencafinta soomaaliya akhbaaraadka banaankana dhegaystayaal welibaan ku door korona faahfaahin dheeraad dayaala ku helahayay qarax ku dhihi swidhen iyo khasaarihii ku dhaladay kuuriyada waqooyi oo maraykanka eedayn kulol injeedeedii maalin fayle dhegaystayaal weliba waa duhurnimo talaadeewa taariikhda miilaadiga weliba ay ka beegantaa labaatiyo isiyeedka bili sagaalaad sanadka lamaada kun labaatiyo kowka intaasay weliba hayna qodobadii warkaana duhurnamoonku door koronay haddana ka dhowaada dhugunsadayaal warkii duhurnimo faahfaahsan maalin fayla dhegaystayaal ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble oo munaasabadda la kufuraayo doorashada aqalka sare ee gobollada waqooyi geeka ku bilaawatay magaalada muqdisho hadaljeedinta musharaxiinta yaa khudbad ka jeediya weliba khudbad uu sujeediya kuma tahaytay welibana markaas xaqiijay in cadaalad iyo helo doonta ikraanta haliil faarax oo ku tirsanaaytay hay-adda nabadsugadda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya oo hay-addana xaqiijiday in dagaalyahanada al-shabaab angahangali kureeniyo dileen ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo weliba saashatow faray guddiga xubnaha ergada dooradahayta sanatarada intioo dooradan shaksi markaas matalaad fayla an sameey karo deegaanadii suus hadalkan dheki ra-iisul wasaaraha
haddaan intaa ka gudbo xaaladda dalka alxamdulilaah maanta meel fiican ayuu marayaa doorashaan ku jirnaa carab yiilka isugu dhow khilaafaad waa iska yimaadaan laakiin wax weyn ma ahan wax weyn yaa loo qaadanin wax kasta waxaa ka muhiimsan xasilloonida dalka nabadgelyada wada noolaanshaha shacabka soomaaliyeed waxaan farayaa inay ilaaliyaan xasilloonnida cadowga shabaabna uusan ka faa'iidaysanin waxa tuhumada abuurayo ama qalqalka abuurayo ama iskaleeshinka samaynayo oo xagga siyaasadda ah wax weyn oo siyaasadda laisku hayo maba jirto shacabka soomaaliyeed waxaan u xaqiijinayaa inaan mar kasta u taaganahay caddaaladda dhammaanteen caddaalad ayaana deeqdo walaashay gabadheennii igraan tahliil caddaalad way helaysaa kuwii dhibka u geystayna ama maanta aan helno ama berri aan helno insha allah gacanta shacabka soomaaliyeed way soo geli doonaan waana lala xisaabtamaya hadduu ilaahay raalli ka noqdo laakiin qalbigeenna khayr u sheega hawsha waa lagu daba jiraa maxkamaddii milatariga ayaa loo xil saaray go'aankeeda ayaan sugaynaa dhammaan howlaheedana inay wadato ayaan rajaynaya horen waa u faray haddana waa farayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay howlaheeda u bilowdaan caddaaladdaas ayaanna wada deeqdo waxaan idin leeyahay insha allah doorashada waa noo muhiima ka xukuumad ahaan aniga waxaa muhiimadda koowaad ii ah doorashada marka koowaad marka labaad doorashada marka saddexaadna doorashada sababtoo ah khilaaf kastoo iyo isqabsi kasta wuxuu dhammaanayaa markay doorashadan noo hagaagto
dhinaca kale ra-iisul wasaare rooble iyo weliba hogaamiyaasha maamul goboleedyada soomaaliya aan ka baaqay intii oo bilaaban doorashada golaha shacabka soomaaliya qaar ku mid a maamul goboleedyada weli maha dhammaystirna sanatarada deegaa sanatarada deegaanadii oo matalaaya maamul goboleedyada inta badan weliba kusuyin hadda caasimadaha madilo kuraawi madaxweynaha maamulka galmudug axmed qoorqoor oo hadda kusugan caasimada soomaaliya muqdisho weliba teenada fasiyoni ee magaalada muqdisho ku dareertay hadaljeedinta musharaxiinta aqalka sare ee gobolada waqooyi hanisey oo ntahanisey ka koobantumiyo kow kursa oo goboladaas matala doona goobta hadaljeedinta weliba kusugan ra-iisul wasaaraha dowladda ra-iisul wasaare xigeenka ergooyinka wala dooradayta guddiga doorashooyinka iyo korjoogto kale xubnaha musharaxiinta hadda hadalka jeediye weliba kumide guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka cabdi xaashi cabdilaahi wasiirka dastuurka saalax axmed jaamac wasiirka warfaafinta soomaaliya cismaan abiikar dubbe guddoomiyihii hore ee maxkamadda soomaaliya maxkamadda sare ee soomaaliya ibraahim iidle suleymaan guddiga iyo weliba hasaaro doonana wakhtiga doorashada madiila kuguduba hadal jeedinta geeka kureed ankiyaraan tumiyo shan qof oo ku tirsan dagaalyahanada al-shabaab yaa shalay ka amuuday weerarlan adeegsi walha walyaabo qarxow oo kudhiyay laamu oo dhow xadka soomaaliya iyo kenya suus xaqiijo af hayeenka ciidamada kenya oo la hadlay warbaahinta dowladda guud ahaan dadkii saarnaya baabuurkaas basbeelan dadk baabuurkan uu siina gebyahaanbu dhulka ka darsamiya eri afhayeenka bayaankan waliba la heshaa in dhacdadun yadheedi sagaalsaa iyo sidisaa iyo barhiraabnama intina dhexayta sariiri iyo raaskambooni oo dhow xadka ee gobolka laamu saaslamada afhayeenka weliba xaqiijay in baabuurkaas rakaabkii saaranayo oo xaqiijay intihaan al-shabaab miinadaasi iyo lakati goobta falka kadhiya weliba ku sugnaa ciidamo booliis oo badan muddooyinkii kada dambeeyay warbaahinta sirdoonka kenya weliba markaas hadal hayna weeraro islamarkaana al-shabaab iyo fadayta intii u hujaysata deegaanada dalkaas welima cad cidda sida rasmiga inka dambeeytay faldambiyeedkaas oo miinadaasi dhulka geliyday al-shabaab iyo kenya intan dhexaytaba si kastaba haato al-shabaab yaa inta badan weliba adeegsadaase walyaabo qorxow oo dhulka laku digo iyo saaslimada baabuurta bayaankan waxaa ku baysta doonka istaraatiijiyadda iyo weliba diibaangiley in al-shabaab ay ka dambeeytay falkaas laakiin war hakabahay al-shabaab weliba laga xaqiijay in miinadaasi hayti miino lakati ciidamo ku tirsan kenya saaslimadana iyo haayeen ciidamadio laakiin nhayna al-shabaab dadka miilo ka amuudi warbaahinta xiriirka le al-shabaab iyo qoraalkaas laka daawaci bartiye ee shalay wasaaradda amniga dowlad goboleedka jubbaland iyo weliba faahfaahin ku biiday khasaarihii rasmigaha ayaa ku dhaladay qaraxii xalay kudhiya gudaha magaalada kismaayo qaraxaas oo sababay khasaare niskajara dhimasho iyo dhaawac afhayeenka wasaaradda amniga jubbaland axmed cali jofane oo v o l hadali weliba xaqiijay in qaraxaas ka amuudan lama qof toddoba kalena goobta ka dhaawacma oo hadilijay cisbitaalada magaalada jaamac jofane iyo weliba saaslimada xaqiijay in sado kumida dadki todoba kumida ee dadkii dhaawacyada hadeeri sado kumida in askar ku tirsan ciidamada ammaanka maamulkaas sidoo kale weliba xaqiijay intii wadan baaritaanka eedan shakhsiyaadkii faldambiyeedkaas ka dambeeya xaaladda magaalada kismaayo hadda weliba waato eedan degan madalo kuraab qaraxii xalay ku dhihi magaalada kismaayo weliba xaruneta maamulka jubbaland muddooyinkii laha dhaafi weliba lahakuwaramaa in faldambiyeeday shalgadiisan ku dhiyaaya danjiraha dowladda federaalk soomaaliya fadhiya dalka kuweyt doctor cabdilaahi maxamed odowaa iyo xafiisya weliba ka qaabila danjiraha dowladda tanzaniya fadhiya kuweyt weliba kuwa dalena xiriirka lamaada dhina lamaada mas-uul iyo weliba markaas islugolfeena xaalabada lamaada dowladood iyo taariikhda soo jireenka hayti isbedelada siyaasadeed ee tunzaniya ka dhihi mardhow tunuusiya dowladda tunuusiya iyo weliba kumeed dalalka carbeed oo mardhow isbedel siyaasadeed ku dhiya meelo warkaasay dhegeystayaal sinkakooyahay duhurnimaadan weliba idaacadda raadiyo baydhabo magaalada baydhabo haddana akhbaaraadka banaanka qaraxun oo jaysiday khasaare shalgadiisan weliba kadhe dhismaha dabaq weliba qaraxaasay ku dhaladay dhisma dabiqi oo ku kooban oo ka yaala magaalada lamaad ee ankwing ee sweden warbaahinta sweden iyo si hordhaaca weliba xaqiijiday in labaatan ilaa labaatan iyo shan qof qaraxyada qaraxaasay ka dhaawacmeen oo hadda lan roori cisbitaalada magaalada warbaahinta sweden gaar ahaan wargeyska maalinlaha ee laka magacaabo aftolob oo kiyaala dalkaas iyo weliba markaas xaqiijay in ku dhowaad labaatan iyo saddex qof qaraxaasay ee ka dhaawacmeen sida kumadana ee hadda xaalada dadto eedan liidad suus hadalkan dhaki dhinaca kale kooxaha gurmadka deg dega ee iyo weliba yo xaqiijana in qaraxa ee dadkii walhakadeeri gurmad an sameeyahayaan qoysaskii deganaya dhismahan qaraxan ku dhiya iyo weliba laha ka waramahay in inkubadan boqolaal qof laha badbaadiya wakaalada wararka ee sweden laka magacaabo the sweden news agency iyo weliba madii magaasha lahaa gabi leerow t t welibay xaqii jiray in ku dhowaad labaatimeeye cisbitaalada shalgadiisan ee dalkaasi lijey hay-adaha dowladdana weliba xaqiijiyay wargeyska intii u ka howlayin baaritaanka falkaas kuuriyada waqooyi weliba ay ka eedaystay maraykanka intuu sakiyahay colaad horle taasi oo lakadalbadahaya weliba laku dalbaday maamulka madaxweyne biden in arrintaasiha afjara iyo dholotuska militariu sakwada kuuriyada koonfureed danjiraha bionyon ee fidhi qaramada midoobay iyo markii uu sokori masraxa golaha ammaanka qaramada midoobay weliba dalshay tijaabiyey gantaaladii riddada dheer tijaabada gantaaladaas inkada dambeeyay kuuriyada waqooyi iyo weliba lantuuri dhinig iyo beriga jabaan ka hor intii uusa khudbadiisan bilaawana saraakiisha jabaan weliba rumaysyin in gantaalkaas usahaayay gantaalka balastikada balse maraykanka iyo kuuriyada koonfureed weli maku hadalna gantaalkaas iyo noocuusa xaqi noociisaya tijaabada gantaalka kuuriyada waqooyi iyo weliba muuqde ko markaas lakacadaadyahay washington intii markaas iyo dhaafta dholatuskiya kuwadda kuuriyada koonfureed markii warka tijaabada gantaalka la tijaabiye safiirka kuuriyada waqooyi ee kuuriyada waqooyiye iyo weliba markaas khudbadka jeediyey qaramada midoobay goloshe weliba u saray weliba markaas maraykanka wadi dholotus military oo safadahaya inta ka dhibaataya kuuriyada koonfureed taasna weliba qiyaamo keeta kuuriyada koonfureed haddii markaas iyo kubadda heshiisyadii unadeernayay welibana oo aragaas weji kala suus hadalkan dhiki warkii dhugun sidaalison kula dareertaan duhurnimaadan raadiyo baydhabantan inkaygintanu kulmaan warkunkan lamid eh ammaano allah